iga dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inagamu dambayne ka habsanay dunidu inagamu dambayne calankeenan daadegay miyaydan dareen bismillaahi araxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maan hadal waa saddexda bisha maaris sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaana barnaamijka toddobaadkan ku falanqayn doonaa xaaladaha siyaasadeed ammaan iyo dhaqaale ee dowladda puntland waxaana barnaamijka igala qaybgelaya abshir cali oo ku sugan magaalada london sonkor jaamac geere oo ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed faarax dhaashan oo ku sugan isna gobolka mudug barnaamijkan wuxuu idin ka imanayaa xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya iyadoo ciddii barnaamijku uu dhaafana ay markale kaga bogan karayaan websiteka radio daljir dotcom anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijkeeda idin socodsiinaya dowladda puntland waxa ay iminka dhisan tahay muddo siddeed iyo toban sannadooda muddadaasna puntland waxa ay ku tallaabsanaysay horumar kala duwan oo dhinacyo kala duwan taabanaya waxaana soo maray xukuumadda kala duwan kuwaasoo mid waliba ay meel keenaysay iminka xukuumadda talada haysta uu madaxweynaha ka yahay brofesor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa lagu tilmaamaa in ay tahay xukuumaddii ugu ballaareed ee waxqabad la taaban karo ka gaartay dhinaca adeegyada kala duwan ee bulshada siyaasadda iyo weliba arrimaha dhaqaalaha haddaba arrimahaas sideebay u arkaan siyaasiyiinta iyo weliba aqoon-yahanka kala duwan ee puntland waa amuurta sidaan hore idin ku sheegay barnaamijka aan ku falanqayn doono waxaana su-aasha ugu horreysa weydiinaya sonkor jaamac geere sonkor sidee u aragtaa xaaladda guud ee puntland iminka asalaamu calaykum waraxmatullah dhammaantoodta waa salaaman tihiin xaaladda puntland marka aan anigu ka eegayo anigoo banaanka ka jooga fatuuxa oo ka eegayo xamar iyo durufaha guud ee soomaaliya waxaa oran lahaa waxyaalo badan baa puntland u qabsoomay intii sanadihii u dambeeyey waxyaalo badanoo wasa gaadisay isku isku dayliska marka isku dayliska marka waxa weeyaan ma ma marka laga heegayo horumarka ay samaysta waa wax lagu dhiirigelin karo hase haatee waxyaalaha ay ka gaadisana waa wax lagu dhaliili karo haddii marka labada labadaba laisgarab dhigo iima muuqato sabab ayna maanta hadda socota sababeyn karta oo muujinaysa dadka qaarka muujinayaan in maamulkii fashilmay iyo isbedel merdi degdega loo baahan yahay iyo xaalad wadatashiya degdega loo baaqyada noocaasi marka turtumayaan duruusa dhabta ay puntland waa dad wax dhibaya waa dad wax qarsoomi waaye waa dad indhalii jirto waa dad inqayma horumar ka jiro laakiin marnaba ma soo habaynayso mana mana mana mana mana mana ka tukunayso in la muujiyo inuu puntland dala tagtay kula degdegay waxaana isku soo ururin lahaa dowladda hadda joogtahay inay xilligeeda dhamaysato xilligeeda markuu dhamaadana xisaabta ku yidhaahdo haddii ay markaas looacelinayo haddii markaa lala xisaabtami
waaya aad baa umahadsan tahay maxamed faarax dhaashana adna aragtidaada
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamaya odayaasha sonkor iyo iyo aqoon baaliqodba salaan ka bacdi anigu hadda puntland baan ku sugnahay waxaan oran karaa puntland runtii hadda loo asaasay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii waxaa oran karaa waa guulaysatay oo muxuu ahaa hadafkaasu puntland markii la asaasay anigu ergeli baan kamid ahaa waxaa loo asaasay raadinta dowlad federaal oo puntland ay ka tahay geed dheer iyo geed gaabanba ha u fuusho waxaan aaminsanahay way guulaysatay qodobka federaalka ah oo soomaalida inteeda kale oo dhan uu kasoo horjeeday markii dastuurkii la sameynayay iyo ilaa haddeer mar dhow soomaalida waa diidanayd laakiin maanta waxaa dhisan maasha allah dowlad federaal ah oo leh aqalo badan oo baarlamaana dhankaa markii laga fidiyo puntland way guulaysatay waayo waxaaba horkeedu ahaa puntland waxa loo asaasay inay yaro ismaamusho soomaali weyn la raadiso oo federaal ah waxaan odhan karaa way guulaysatay markii sidaa loo fiiriyo dhimanaashaha waa sax wax badan baa puntland ka qabsoomay maamuladii kala horreeyey oo sanadkaas aan sheegayo iyo kana hadda maanta jooga markii la fiiriyo wax badan baa qabsoomay ha ugu badnaadeen ilaa labadii kun iyo sagaal sagaalkii ilaa iyo maanta maamulladii maamulada isku xigay waxqabadka xaggiisa ha ugu badnaayeen oo markii la fiiriyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaalaha qarsooma iyo puntland maanta meel fiican bay maraysaa sida hadda saxaafaddu ay wax u dhegaysanaa ma jirt nin siyaasi oo hadlay waa jirayaa siyaasi intaa waa wada hadlayay laakiin hadda iyo mooshin taagan iyo gobol maaragtay ma jiro marka laga reebo dhacdooyinkaas iska dhaco adduunka o dhan ka dhacaya ma jiro sida hadda saxaafaddu ay u dhowdhigayso wax hadda puntland issue oo kacsanaana ma ay jirto dhaliilla waa jirtaa waa la tagayaa dadka waxbay sheegsheegayaan laakiin dhanka kale aysan ka fiirinayn puntland caqabadaha ay mar kasta la kulmayso haddii la fiiriyo markii la fiiriyo dhanka siyaasadda geesaha ka xigta markii la fiiriyo dagaaladii sokey dagaaladii siyaasadaysnaado bad iyo bir ba kaga yimid waxaa odhan karaa meel fiican baa xaaladeeda maraysaa ma odhan karaa anigu waxaan hadda wax dhimina waxa weeye wuxuu dhamaystirtaan waa alle qof bini aadan oo shaqeynti wax ka dhimaanaya saasaan anigu arkaa waaya abshir cali qood hadda arag sidaad raacso
bismi llahi raxmaan raxiim assalaamu aleykum dhammaantiin puntland waa waa dowlad
abshir codkaa waan ugu gaaban yahay
waa dowlad sideed toban sano guday oo dhibaatooyin badan la wadaagtay soomaaliya hadday noqoto mid dhaqaale hadday noqoto mid dagaal iyo hadday noqoto mid dhaqanba marka marka loo ilaa la fiirsho kow iyo sagaashankii saddex iyo sagaashankii waxaan isleeyahay puntland waxay ahayd meeshii nidaam u horbixisay soomaaliya wax lagu daydana samaysay iyadoo midnimadii soomaaliyeed ka turjumaysa dowlad soomaaliyeed doonaysa dad soomaaliyeedna badbaadinaysa iyadoona u eegeen qabiil iyo mabda u aaminsan yahay si isku si soomaali ugu soo dhaweysay puntland isku si ma aragtay dadku ay ugu wada noolaayeen isku sina ugu wada faraxsanaayeen nolosha ay wada nool yihiin halka goobihii kale oo soomaaliya qabiil looga soo wada caraday loona looguna hoyan waayey ahayd marka waxaan is leeyahay gobol moodab bay u ahayd waxaan is leeyahay waa dowladdii fikirtay u fikirtay maadaama burburkii dhacay in waxa nidaamka federaalka la yidhaahdo oo sidayna ognahay puntland hadii markii la asaasay waa mana ahayn wasaaradda arrimaha dibadda mana ahayn inay lacag samaysato mana ahayn inay bassaport soo saarto marka inahaas oo dhan la isku daray waxay ahayd in ay puntland doonayso iyadana inay nabad gasho soomaaliya nabad geliso soomaaliyana ay ay noqoto dowlad baabidoon dheerna u gashay maantana waxaa moodaa inay iftiin badan ay ka gaadhay guul badan ay ka gaadhay oo loo nisbaynayo inkastoo dastuurkii sii la rabay iyo waxyaalo badan ay weli dhiman yihiin qabyo yihiin laakiin waxaa horbaxanyo fiican iyo meel fiican baa laga gaaraan leeyahay haddaana soo noqotan gudaha puntland gudaha puntland haddee waxay ahayd maamul iska saan u sheegay dhibaato badan haysato marba meel buu soo gaarayay daar qabyaa bay ahayd hadda ninba dhagax saarayay ilaa hadda ilaa hadda labada kun iyo sagaalkii dardar fiican bay gashay waxaan is leenahay markii dowladda dhexe lasoo xamar ay timi oo hore oo sheekh shariif iyo cumar cabdirashiid iyo daciidii gaalkacyood oo halkaas ay ka bilaabatay puntland iyo beesha caalamka ay ogeyd ayaa horumarkeedu ka bilowday ilaa iminkana wuu socdaa dowladaha federaalka iyo iyo waxaan isleeyahay aan ku dhalali jirin maamulka hadda jira dhinacan federaalka ah iyo sidii ula dhaqmi jiray iyo sidii ula jaanqaaday xasan shiir laakiin hadda way soo dhammaatay waxaan isleeyahay gudaha gudaha loo soo jeensado ammaanka iyo nabadgelyadana ha laga wada shaqeeyo horumarka dowladdu ay samaysana ha loo sheego wixii dhalinyarada haddee hala yidhaahdo waxa kanna waa qabatay waxa kanna waa inoo dhaman yihin waa inoo qurux banaan lahay inayno inaynu maarata aynu wada qabano saasaan isleeyahay anigu hadda dhibaato weyn oo ka jidha ma arko dad isku quluuba isku dara isku meel weejaba ii muuqda waadna mahadsantihiin waaya sokorjan wageere iminka xukuumadda jirta waxaa madaxweyne ka ah mudane cabdiweli maxamed cali gaas guulo tiro badan baana xukuumaddiisu ay sheeganaysaa muddadii saddexda sanaha oo ay haysay talada waddanka sida airboorro la dhisay garoomo diyaaradeed oo iyagu dhismahoodii ay maaragtay aan idhahda waddooyin dhinaca laamiyada oo la dhisay magaalooyinka iyo weliba kuwo hadda socda way sheeganaysaa dhinaca guulaha xukuumadda iminka ka jirta ma isleedahay guula way ka gaartay ballanqaadyadii ay horey ugu qaaday shacabka reer puntland
marka la eego dhankaas haa horumarka horumarka waa muuqdaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo iyo dhismooyinka ceelboorada iyo iyo wadooyinka waa galaya waa waana muuqda waana soo arkay waa waa waana waa waa waana ballanqaad ay fulisay weeye hase haatee ballanqaadyo badanoo fulin baa jira ballanqaadyadaa fulin waxaa kamid a doorashadii lagu doortay maamulka hadda oo ahaa lixdan iyo lixda xildhibaan lagama gudbin mana muuqato wadadeedii in la hayo waxaa muuqata doorashada soo socota inaan iyadoo aan loo dhaqaaqin dhashaasina sidoo kale laakiinse waktigeedu ma dhimano laba sano kale uma sii dhimano howlaha kuma qaban karayso
bilowgii waxay ahayd bilowgii ilaa iyo saddex sano ayaa hadda lasoo dhaafay oo shaqadii la bilaabay ahayd laba sano laba sano hadda soo socota waa degdeg iyo iyo iyo iyo iyo iyo waktiga xidhiiriya mana mana ii muuqato inay suurtagelayso laba sano haddii aan horay loo mana jirto sabab loo bilaabi waayey sanadkii koowaad iyo kii labaad iyo kaa saddexaadba dhanka kale sabab lagu sii jiro sagaal iyo toban sano kadhacdi lixdan lixdii degdega baarlamaanka lagu sameeyey kuni sagaal boqol sagaashan iyo sideedii in maanta sagaal iyo toban sano kadhacdi lagu jiro sabab looga garaabi karo maamulkan iyo kii ka horeeyey midna ma jirto iyo kii ka sii horeeyeyba arrimaha siyaasadoo dhan daliilo badan baa ka muuqda maamul wanaaga degmooyinka wadada laamiga weli lagama degin daliilahaasoo dhan marka haddii dhan laga wada eego dhanka maamul wanaag oo dhan nidaamka xisbiyada doorashooyinka baarlamaanka beelo badan oo puntland jooga ayaan ayaan ayaan xildhibaan weligood ku yeelan waxna dooran lana dooran karin lixdana lix unbaa lagu lagu xukumay marka dhaliyahaas oo dhan way muuqdaan qeybtaa taabato laakiin horumarka dhanka dhaqaale yar oo kaabayaasha dhaqaalaha waxbaa ka heli karay waxbayna ka sidays
waaya dhaashar maxaad ka tilmaami karaysaa guulaha dowladda puntland iminka ay sheegtay oo ay ku faanayso
horta waa khadka waa ka go-an oo sidii calaqood oo kale ran isma maqayn bismillahi raxmaan raxiim arrinta tan december la muujiyo oo siyaasiyiintu markay hadlayso oo meelo badan ka hadlayso isbedel doonka la yidhaahdo iyo midda hadda sonkor uu sheegayo oo ah arrintii doorashooyinka iyo xisbiyaabka xisbiyada badan qodob baan ka oranayaa qodobna waxaan ka oranayaa waxqabadka waxqabadka wuu muuqdaa oo sidaan haddan u wada sheegaynay ilaa labadii kun iyo sagaalkii ilaa maanta labadii madaxweyne oo hadda isku eegoodo cabdiraxmaan maxamed farawle iyo cabdiweli maxamed cali gaas wax badan baa qabsoomay oo runtii aron karo waxyaala la taaban karo sida hadda magaalooyinka o dhan markaad fiirisid gaalkacyo garoowe qaardhoobo boosaaso laamiyaal baa dhexdooda wada maraa walow gaalkacyo ay haddee duruufo gaara oo lo lagu fiirin karo xaalad gaara bay u baahan tahayba laamiyaal baa saaran aeroboorka oo daraada ugu dambeysay haamihii shidaalka kaydaskii shidaalka oo sidoo heer caalamiya u shaqaynaya lagu xiriyay waxqabad baa ka muuqda degmooyinka geesaha ka ah waa loo leexdayo sida hadda walaal uu sheegaya maaha madaxweynuhu dhammaan badi waa soo wada maray dhanka marka laga reebo dhanka kuwa xaduudaha cayn iyo maxaa la yidhahda marka laga reebo waa laga wada dhexdaa gedi hor wax horo arrimo horumaraa ka wada socdaa waxyaalaha maanta aan ku faraxsanahay waxa weeye oo dowladdan hadda ay qabatay ceesha iyadoo hadda lagu jiro xaalad s o s ah oo soomaaliya puntland ay gurmad wadada baahan tahay badii waxaa la dhaanshaa ceel haddeer dowladda qoday baa la dhaanshaa oo kuwii hore kaalay oo ama dad bareefada ha lahaadeen ama dowladdu ha lahaadeen waxa weeye dalku awal waxaa jira nugaal iyo mudugba biyaha loo dooman jiray markii ay abaarahan oo kala dhacaan baabuurta waxay ka inta ay xarfa ugu sokayso xaggana ay rabaablo yaa dadka hawdkaani degan dadka bariguna sidaas oo kaleeto maanta meel kasta meeshii konton kilomitr ama lixdan kilomitrba meesha loo socdo biyaa laga helayaa meelaha qaarkood oo noqday waa horumar la taaban karo hadda ama qabyaah ama la dhamaystira baa jira oo qaarbas yahay waxaa la oran karaa oo horumara waan garanayaa garowe garoonka ugu horreeyey labadii kun iyo labadii kun oo buuraaba xaasidhaga waxaa loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha du- duulista dhagaxii ugu horreeyey halkaasaa la dhigay meel la yidhaahdo loosagtaag baa la dhigay maantana waa garoon heer caalami ah oo sodoo mar dhow laga digayo laga duulayo wax kalaa marka dhiman oo waxaasha wax laga tegayo dhanka dhaqaalaha ah puntland waxay ku beeshay horumarkii qaban lahayd iyo higsiga iyadoo gaarka u yeelan lahayd soomaali weyn bay ku beeshay waayo madaxweyne madaxweyne hawsha ku ekaa puntland oo keliya ma jiro cabdulaahi yuusuf waynu wada ogeyn asaaska puntland uu asaasaba waxay inuu soomaaliun ku raajo maxamuud muuse islaahi aan udhaxaysta hadde wuxuuna la daba joogay markii ciidamadii iyo hubkii iyo wuxuu cabdulaahi la tegey ilaa uu fiil soomaaliya tegey asagaa xaqeynayay taasoo keensatay tafan iyo tobankii octoobar ilaa sacanood laga qabsado markii ciidamadii lagala tegay maxamed cabdiraxmaan maxamed faroole sidii soomaaliya ay ku meel gaar uga bixi lahayd afartii sano shantii sano oo sanadkii buuq ka dhacay oo lagu daray maahna intii kale halkaasuu ka howlanaa cabdimaxamed maxamed cali gaas waa la socnaado waxa weeye barnaamijyadan hadda dowladda ku wada shaqaynaysay oo hadda lagu dhisayo maxaa la yidhahdaa roadmankii ka soo baxay oo afar iyo tobankan kun oo qof oo baarlamaanka u codaysay aqalkan sare oo baarlamaanka uu ka saaray maxaa la yidhahdaa dastuurkii ka saaray ilaa hadeer baa lasoo gebagabeeyey marka madaxweyne kasta waxaa hawshiisa dhaliisha u yeeraya inaan lagu guulaysan soomaali weyn waxaana qabaa waa puntland waa guulaysatado wataa maanta maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ninka la yihahdo cali khayr ay kasoo baxeen oo maanta dowladda aanu dhisan meesha dadku uu ka tabayo halkaas ha laga fiiriyo dhanka kale cabdiweli wuxuu la soo kulmay dhaqaalaha wal puntland iyo somaliland wuxuu kasoo geli jiray gobolada koofureed laba dekedood baa dalka ka irmaanaa berbera iyo boosaaso min kenya ilaa iyo etoobiya halkaasaa xoolo ka dhoofi jiren alla mahadis xamar iyo kismaayaa furmay dhaqaalihii isdhin baa ku yimid abaaraa dhacay waxa weeye tan iyo intii dowladdii xasan sheekh ee dhalashada loo soomaaliya ay ka baxday kumeel gaarka waxaa dhalatay dowlad la aqoonsan yahay kaalmooyinkii caalamiga ahaa oo maxaa la yidhaahdaa ay puntland heli jiray iyaga iyo somaliland si gaara loo loo loo xusi jiray waxba puntland kama helin waxaan odhan karaa midaan doorashooyinka iyo isbedelka ku saraysan in laga guuro lixdan iyo lixda haddeer haddii nin kasta u weelqaado ilaa soomaali weyn ay ka dhalato inay hal mar u wada dareeno cod qof iyo coda puntland kuma guulaysan karo duruufaha muuqda oo ku jira awgood xagga dhanka dhaqaalaha xaduudaho furan dadkoo hubaysan haaf milyan qof oo soomaaliya oo gobolada kale ah oo degan maxaa la yidhaahdaa dhaqaalaha oo aan marnaba qeexi karin waxaan qabaa laguma guulaysan karo waayo waxa weeye innagu waxaynu ka mid nahay soomaali weyn soomaaliyanu ka mid nahay haddii dhanka qof uu dhanku faari ka yaado qofkuu faari ku dhaco haddee dhan baa ka buka mar haddii inta soomaaliya ay buktada ka baxayso oo maanta meel fiican bay maraysaa maamul goboleedii waa dhisan yihiin puntland si gaara si gaara doorasho qof iyo cod oguma dhici karin laakiin hadda waxaad moodaa dowladdan waxayba ku dhawaaqaday goor hore ay magacowday maxaa la yihahdaa guddiga doorashooyinka dhaqaalay oo beesha caalamka sidii la rabay uma taageerin dowladda ruuxeedu uma soo jeedina waxa weeye waxaad moodaa sembeli xalar oo waxna kala dhexeeyaan iyo soomaali weyn oo annagu aan marka abaalka iyaga inaan keen laakiin waxaa noo ah inahay maanta soomaaliya dowlad leedahay waxyaalaha markii la fiiriyo waxqabad muuqdaba ay puntland samaysay waxna waa waxaa muuqda waxnaba waxda la dhowrayo inta dhiman waxaan isleeyahay haddii ilaahay mooyna gaarsiiyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka cabdiweli maxamedgaas wax muuqdaha buu xilliga doorashada ay bedelkaas ku imaanayo buu higsi buu soo bandhigayaa baan isleeyahay waxaa muuqda oo dhimanna way jiraan sababahaasa keenaya anigu sidaasaan u arkaa siyaasiyiin badan oo aan jeclaan lahaa inay maanta khadka nagula jiraan isbedel raadiya oo markasta isbedel ku dhawaaqa ilaa iyo sanadkii labadii kun isbedel raadinayay haddana aan geexin isbedelka ay sheegayaan qaabkuu yahay mid wax burburinayibina maahane waa jalaan lahaa maanta inay dooda nagula jiraan laakiin hadda waxa ii muuqato inay dooda ka maqan yihiin waxaan odhan karaa alxamdulilah hadda xilligan la joogo sida saxaafaddu wax u dhigaysa puntland kama jirto annagaa joogna puntland qas kama jiro jahwareer kama jiro gurmud bay tuulad kasta iyo magaalo kasta kaga jidhaa dadkii soomaaliyeed baa isugu yimid abaar gaagmareebaa baa dhacday puntland maanta ciddii fiirisa sida looga bixi lahaa oo alla loo baryi lahaa dadkaasna loogu gurmi lahaa waxaan ahayn ciddii fiirisa waa cid aan soomaalinima ka muuqan waa cid aan puntlandnima ka muuqan waa cid aan dadka u dirnahayn baan ula kalaa maanta waayahay abshir adiguna isla su-aashaas guulaha puntland ay gaartay gaar ahaan xukuumadda iminka talada haysa cabdulle maxamed cali gaas maxaad ku tilmaami karaysaa
wallahi horta walaale nin maanta madaxweynaha puntland waktiga adag wax badan in la mahadiyo waa waa istaahiraa anigu og dadku inay u cadbisaneen waxa dowladnimo tahay anigu og dadku inay ay u ordaan dan gaar ah oo xafiisyada la isugu shubo aniga waxiiqa aniga waxaysiiyo aniga xaggee i magaaladiyen adeerkii xaggee joogaa oo runtii qalbi jaf ku ah dad dadka madaxda ah maxaa yeele dadka dowladnimada waxa weye shacabka iyo dowladda oo iskaashada weye dowladnimada waa in dadku iskaashadaan waa in la arko shacabkii doonaya dowladii ay ka dhab tahay runtii waxaan is leeyahay horta dhaliilo badan buu leeyahay madaxweynku hadda waktiga lasoo dhaafay bedelkii soomaaliyeed wuxuu ku lahaa oo aada ula shaqaynayay dowladdii xasan sheekh uu hogaanka u ahaa dowladdaas oo runtii puntland ku ahayd cadow oo hadda dhaqaalihii iyo aan weli dhaqaala abshir maxaa caddaynaya inuu dowladda xasan sheekh la shaqeynaya maxaa caddaynaya
waxaa caddaynaya inay cadow ku ahayd ma hayno weli la dhaqaale la yiri waxa bixisay dowladda federaalka oo xasan hogaaminayay oo puntland miiska loo saaray ma hayno isla xisaabtandaba oo oo inoo ka yimi dhinaca dowladda soomaaliyeed oo cad ma hayno ma garan karno dastuurkii puntland ay soo asaastay iyo qodobadii garowe one iyo garowe two oo xasan uu ansixiyey ama uu meelmariyey marka waxyaalahaas oo dhan isbiirsaday waxaan aada iyo aada aan aan ugu saluugsanaa aniga iyo siyaasiyiinta helo kale oo badan iyo dadka aqoon-yahana ah inoogaas aada arrintaa uga habaacsanaa ilaahayna ummadda soomaaliyeed uu gacan soo gacan qabtay waxaan la filaynaa ay meesha ka dhacday laakiin maanta markaanu aragnay abaaraha iyo dhibaatada jidha puntland ka jidha markaan aragnay isbedelka yimi waxaanu aanu isleenahay maanta in dadka soo dadka puntland meel wada dhaqaaqaan midnimada loo wada dhaqaaqo la arko meesha gaarigaas tareenkaas uu u dhaqaajiyo markabkaas mudane gaas waxaanu isleenahay siyaasiyiinta maanta meel lagu legdamo ma jirto dadku tugun baa jira waxaan arkaya cali xaaji iyo garowe kasoo degay cali xaaji ma maqal laakiin waxaan aada iyo aada iyo aada taageersanahay madaxweynihii hore ee dowladda puntland haddana noo ah xildhibaan aqalka sare ah magaca doctor cabdiraxmaan maxamed maxamed maxamed aada baan anigu u mahadiyaa laakiin waxaan aan xoogaa garaysan waayey hadaladii kasoo yeerayay oo markii xamar joogay iyo markuu garowe qaybtood hadallada waa soo dhaweynaya in ummadda soomaaliya laga soo dhaweeyey oo maanta oo xamar ka sheegtay amaan ummad soomaaliyeed ka sheegtay waa is soo dhaweyn waa iskaalo wanaagsan weeye laakiin xoogaa waxaan aan aan aan isleeyahay ku xumay laba arrimood inuu yidhaahdo waxbaa dhagax la rogay inuu maamulka puntland eedeeyo in siyaasada madaxa cabdiraxmaan waa nin waayo anaga rogacdaayo ahaa waa nin aan isleeyahay wax badan buu soo joogay wax badan buu khasaaray siyaasada uu ku khasaaray waxna wuu ku faa'iiday ma ahayn oda laga filayo inuu dul qaadan waayo siyaasad muuqata ama maaragtay inuu siyaasa isbedel u dul qaadan waayo ma ahayn oda qarin waayo waxyaalaha xagga xagga gaas laftigiisa waxaan isleeyahay wuu ku khaldanaa in haddii dad reer puntland oo sharxanaayeen uu wada faysiiyo ama infateraas la yidhaahdo ama uu si cadaali ah uusan maaragtay dhinac gaara isu xallibin laakiin haddaaba uu ku dhacay maadaama uu ku dhacay madaxweyne gaas arrintaas inuu cabdiraxmaan qariyo oo dhagax saaro waa ahayd laakiin ma dhicin waxa kaloo aana aada uga xumahay wuxuu ahaa cabdiraxmaan madaxa soo madhay way cel kala wareegay cabdi muuse xifsi inuu jinaasadiisa yeelan waayena iyaduna wax loo arkaa inay ahayd wax fiican ma ahayn wax quran isaga in maamuuska dowladnimada iyo haykalka la ilaaliyo puntland bay ahayd haddana anigu toonka la leeyahay qalaasuu ka dambeeyaa ma qabo waa nin odaya waa nin go-aan qaadasho nabad jecel laakiin waxaan isleeyahay ciidamadii yimi baarlamanka puntland waxay ahayn ciidamo de anigu baarlama lacag laga qaybiyo ma arag mushaar bay kasamayeen mushaarku bangiyada iyo maaliyadda wuu oolaa kolley far baa ku gudnayd laakiin dadka puntland wixii waa kasoo gudda wada waa yaaray waa dad ayaa lasoo maray waa dad bisil anugu ma- iyagoo kaba qabo arrintaas inay ku dhacdo Een, laakiin waxaan taagannahay maanta waxaan lala shaqeeya dowladda hadda jidha dowladda waxa weye puntland dadku sideed iyo toban sana ay ujeedeen qabyaaladii weli kama guurin anugu hadda ee, een, gaas culays badan rusada keliya ku dheeri maayo meesha culaysyo badan buu ugu yimi kuwa hore u jiray Een, runtiina waxay ahayd inuu isku shaandeeyo ama gobolada dadka uusan gobol walba qad- meesha dadka degan uusan uga dhigin gubernadoore inuu wax isku shaandeeyo oo dadka dadka puntland ay gartaan ina dowlad dowladnimada wada leeyihiin ka dhex muuqdaan ee taliyaasha qaybaha qaybaha iyo ciidamada uu maaragtay meelo badan uu- uu- uu- uu u kala gudbiyo ma dhicin Ee, waxaa kaloo dhicin ee, sida hadda wiilasha rag iga horeeya sheegeen in ee, weli loo diyaar yahay one man wafoodkii waxaan is leenahay labadaas ha la shaqeeyo Ee, dadka puntlandna waxay hadda ee, runtaa fiican guuxdaa ku jira waxay u arkaan in meeshan ay isbedelaan in dad gaar ah oo ay madaxda iska noqdaan waxaan is leenahay balla wejigaas puntland ha laga bedelo ha laga wada tashado Een, maxaa yeelay dhibaatooyin badan baa uga yimaada sababtoo ah dadka cadowga puntland ku ah waxay dhalinyarada ka dhaadhacsiiyaan inay puntland tahay meel dad gaar haystaan oo gaalo u shaqeeya marka haddaan runtii loo tegin een, cadaaladiina waxoogaa wax moodaa in wax badan ay ka dhabaqsan yihiin marka sixid badan iyo een, aqoon-yahanada puntland iyo odayaasha puntland iyo in dib loo fadhiis- fiirsto dhibaatadu meeshay tahay la abaaro oo laga hadlo maxaa xala oo dadku loo la ogaado isbedelka loo baahan yahay waxa uu yahay oo la ogaado meesha loo socdo oo qabiilada puntland iyo ummadda dadka wada degan talada wax laga siiyo oo hoos laysu fiiriyo waan anigu qabaa taasaa aad lagu gaaraya taasaa horumar lagu gaaraya dadka laftooda in dowladnimo lagu wacyigeliyo dowladnimadu waxay tahay in lagu wacyigeliyo ay arkaan in eh, magaalo walba la gaaro ceel biyood la geeyo een, eh, caafimaad la geeyo iskuol la geeyo ummaddu arkaan dowladda inay dowlad iyagu leeyihiin u adeegaysa ay tahay intaas laga shaqeeyo baan arkaa dadka lagu wacyigeliyo wa- waayo absir dowladdu waxay aad tahay waayo inay- absir aad baad inay- umahadsantaha een, waxaan rabaa inaan su-aal kale dhex dhigo een, waxaan ku bilaabayaa een, sokor jaamac geero muqdisho jooga Een, sokor waxaa tidhi xagga doorashooyinka dib u dhac baa ka jira Een, labadii saddexdii sano oo xukuumaddan cabdiweli maxamed caligaas ay jirtay Een, waa lala socdaayo dhibaatooyin tiro badan oo caqabado ah ayaa soo food saaray dowladduna ay een, eh, sheegaysaa eh, dadkuna markhaati ay ka ahaayeen Een, dagaal ayaa ka dhacay puntland oo waa tii een, al-shabaab ay maaragtay duulaan kusoo qaadeen oo gobolka mudug eh, barigiisa iyo dhinacaas iyo nugaal iyo meelo bari ka tirsan waa tii lagula dagaalamay oo muddo dagaalka halkaa ka socday buuraha galgal sidoo kale dagaalla een, xooggan baa ka socday magaalooyinka qaarkood qaraxyaa laga geysanayo oo laga sameynayo gaalkacyo iyo boosaaso waxa ugu sii daraadaane een, abaar waa tii ay dhacday een, maxaa ku rahdaa oo dalka abaar xoog badan baa ka jirta dhinacan eh, maxaa ku rahdaa een, eh, gaalkacyo laba jeer waa tii lagu dagaalamay oo laba sano weliba isku jirta dagaalla muddo socda ay ka dhaceen caqabadaha noocaas oo dhan ah soo kuwo dowladdu qiil ka dhigan karaysa maaha oo ka hor istaagi karaya inay doorashadii ay een, eh, sidii la rabay inay u fuliso soo ma noqon karayaan
jawaabtu arrimahaas oo dhan aa soo sheegta walaale waa jiraan waana qarayaa laakiin jawaabtu waxa weeyaan eh, waa maya maya maya dowladnimadu ma ahan eh, wax eh, dhacdo dhacdo dagaal maalin ama laba maalmood ama laba gool ka dhacay gaalkacyo abaar dhacday oo u baahatay biyadhaanin Eh, dhacdo dhacday in ay baajiso barnaamij dhan oo siyaasadeed oo oo- oo- oo laga taaban karayo doorashooyin in ay ka dhacdo puntland eh, ka duwan kii sagaal iyo tobanka sano lasoo socday lasoo dhaafay lagu soo jiray waxaa xaqiiq ah oo aan indhaha laga saa- laga dhaqansan karin sagaal iyo toban sano ka bacdi sagaal iyo toban sano ka bacdi in puntland ay kusii socoto nidaamkii ahaa lixdan iyo lixda ma dhici karto in marmarsiyo loo helo maalin walba laakiin dowladda Iyo marmarsiyaha kuwa marmarsiya hadda ma sheegin oo ma oran annagu wixii waa iska dayna ma orane guddigii doorashada waa magacaaban yahay oo waa taa hawshii hadda ee wadda oo meel ay weli ku tiri annagu doorashooyin qaban ma- qaban mayno ma jirto
okay waxa weye guddiga doorashada waa maalin warqad la qoray wey dhaqdhaqaaqii ma bilaaban shaqa ma bilaaban waa og waa wada ogsoonahay in hal tallaaba ah ee warqad guddi la qoray keliya inay shaqa ka socoto saddex sano saddex sano ma lagu marmarsiyon karayo in warqad baa la qoray guddi baa la samey intii kale da- dagaaladu maalinba ma socon dowladnimadu dagaalkoo socda socda socon kartaa sababtoo dagaalka markuu dagaal socdo ciidamo iyo jahaadee amnigaa ka shaqaynaya guddiga doorashooyinka iyo proseska siyaasadeedi dagaalka kuma jiraan abaaro markay dhacdo waxaa shaqaynaya guddiga abaaraha iyo hay-aadka ku shaqa lahaa abaarta doorashada ma taabanayso haddii ay dha- yani xaalad kasto haddii duulaal laga soo qaaday ceebta dhaqaalihii dhaqaalihii Ku dalku shaqa- dhaqaalihii dalku soo halkaas iyo ciidamada iyo difaacu ma jahaysan
may may dhaqaalow guddiga doorashada uu u baahan yahay kuma xirmaan karto dagaal maalin ka dhacay iyo laba maalmood dagaal baa ka waay dhacay.
aad baa umahadsantahay ma ma- ma- ma loo marmarsiiyeyn karayo Haye.
Iyo- iyo- mida kale ma- sagaal iyo toban sano ka dhacday in eh, eh, eh, eh, puntland ay ku si- sanadkii dhaweyd waxaa dhacay puntland markay lahayd four point five doolin maydo Eh, eh, su-aasha timid waxay ahayd four point five idinku maxaa
waay aad baa umahadsantahay een, waxaan siinayaa dhaashane se su-aashaas
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan yihiin cabshir iyo sokorba waasaan saaxiibaday iyo jamaal iyo dhegeystayaasha su-aashaasaan gudagelayaa laakiin wax gaabin walaale cabshir dhaliil muujiyey ka mid ahayd oo gaas iyo xasan sheekh anigu waxaan arkaa xasan sheekh iyo gaas dagaalkii ugu xeelaa dhex maray xasan waa la dagaalamay puntland waxa leeyahay wax kasta was hortaagay gaas kuma xirnayn puntland waxaa hadda dadka isku khasbeeyey markii la fiiriyo een, meesha beesha caalamka xukunta michael kittin markuu hadda garow imaanayey oo puntland ay ku aasatay four point five oo lagu soo kala tegay ilaa lix jeer lagu kala tegay khasbiyana waa beesha caalamku waxay tiri een, puntland beecoy saacda markii maamul goboleedka oo dhan ay taageereen hadafkii xasan ay taageereen een, waxay ku khasmaatay ee, ra-iisul wasaare cumar cabdishiid bay baa wuxuu joogay ilaa dhowr iyo toban casho wuxuu joogay meesha la yidhaahdo garowe beesha caalamka oo dhan baa isugu timid ismarwaag oo bacdigeed waxaad leedahay puntland waa lagu goobtay baad leedahay lagu goobtay ismarwaag een, bacdigeed puntland waxay sharuuba ka dhigtay qodobada soo socda oo hadda lagu guuleystay kow in doorasho ka duwan sidii hore la sameeyo oo afar iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo eh, soddon iyo toddoba qof qof ay haddo oo la sameeyo in eh, aqalka sare oo dastuurka la saaray maxaa la yidhaahdaa eh, dib loo unko iyo in inta doorasho laga gaarayo la sameeyo madal qaran oo puntland ay xubin ka tahay iyadoo taas loo asbeynayey eh, ku kalsoonaan la-aanta ninka la yidhaahdo xasan sheekh iyo dowladdiisa marka ima muuqan gacansaar hadda cabdiweli uu ku taageerayay inuu soo baxo laakiin diblomaasiya oo laysku haya beesha caalamku ay saa isugu hayso nimanka maamul goboleedyada iyo xasan iyo ra-iisul wasaarihiisii intaa habdhaanbal in looga dhigay horta aniga middaa ima muuqanayn midaan kaleeto oo hadda sonkor ka hadlayey haddeer aan arkinayn haddii afar sano oo kale cabdiweli loogu daro in la gaarayo one mamo ford sababta waxay tahay dadkaanu ma tira koobnaa dadkaanu waa hubaysan yahay dadkan waxa weeye een, siyaasad baa geesahoo dhan kaga furan dalkan waxa weeye kooxa dagaalamayaa jooga dalkan dhaqaale ma haysto dadkan waxay u baahan tahay agaasin intaasoo sana in la wado barnaamijkan Een, waad la socotaan oo somaliland iyadu gaar u gobay oo barnaamijkan ku guulaysatay axmed maxamed silaayo inta hadda joogay afar jeer dib loo dhigay khiyaalo intaas dib loo dhigay iyadoo weliba beesha caalamku ay facilitiga iyo farsamada iyo dhaqaalaha bixinayso guddigan wuu magacaaban yahay dhaqaale ma helin haddii ilaahay kuu waran adigu waa barnaamij siyaasadeedan waa diyaariyeen laakiin see qabtaa waa taala aaway dhaqaalihii lagu qaban lahaa lagu fulin lahaa beesha caalamku marna waxay ku hawlaneed waxa la yidhahdo een, soomaaliya innaga waxayna ka hoosay somaliland isku hay-ad baa waxaan taageedha innaga haddii hadda isla beesha caalamku dhaqaalihii baynu idii haynaa innagu hadda dad xisbiya isu daarin kar isu diyaarin karta marna intee bay qaadanaysaa Een, marka anigu waxaan qabaa haddee ruuxeeda farsamadii lixdan lixdii laga guuraan jeclahay laakiin waxaan isleeyahay xilligan in farsamo kale oo dadban la sameeyo maahane kuma guulaysan karno one month cabdiwalil kuma guulaysan karo labada kun iyo labaatanka ilaa la gaaro hor uma malayn karo iyadoo aan hagarajinin waxyaabaha ka ka duwan waxa weeye warsamaan weyn anigu anigu aan jeclo inaan kaa dhex galo walaale eh, eh, madaxweyne gaas ma ballan qaaday saddex sano ka hor in uu eh, lixdan iyo lixdan lagu doono doorasha oo dhan saddex ma ballan qaaday ha hadday tahay ballantii ma fulin maya hadday tahay arag
laakiin sonkor meesha waxaa imanaysa dadka shacabka Halka- halka- sonkor halkaas- anoo idin siin doono sonkor waxaan rabaa inaan weydiiyo sonkor dowladda ha ballan qaado waa run ballanqaadkeeda uu ku jira laakiin arrinta kaleo taagan waxa weeye shacabka reer puntland laftigiisa ma u diyaarsan yahay doorasho waa og tahay ololayaha diya- eh, siyaasadeed marka ay samaynayaan qabiil qabiil bay ku saleeyaan En marka ay eh, rabaan inay cid dhaliilaan qabiil bay wax ku dhaliilaan En xukuumadda hadda faroole oo kale markii ay jirto xisbiyuush en, eh, magacaabo xisbiyaal eh, hala sameeyo xisbiyadii wayna ogeen oo kulligood qabiil bay ku dhisnaayeen oo waxaa la arkayay saddex nin ama afar qof oo isku qabiila oo mid walba xisbi wato baa la arkayay haddana ha- ha- eh, hadafka isaga dhow baa la arkayay marka reer puntland shacab ahaan ma u bisliye su-aashaasaa si gaar u weydiiyo eh, sonkor
aad iyo aad shacabka reer puntland waa u diyaarsan yihiin waxa waxayna tahay faloola wuxuu bilaabay sanadkii ugu dambeeyey ayuu bilaabay wuxuuna u bilaabay qaab shaabeesan dadku waxay ku diideen in ay inay fahmayeen oo ay diideen in xilli kala bilaabay uu ujeedo khaasa ka lahaa waayo aad baa masan Eh, tahaye ninka la yihahdo wado ninka la yihahdo dhaashane halkaas marka soqor waa dhaashane inuu ka dhex galo mahadsan hadalka isaga dhaashanaal dhaashane cabdiweli cabdiweli kaya maahan cabdulaahi yuusuf axmed allah u naxariistay markii saddexda sano la tooftay hoolkii shirka wuxuu ka ballan qaaday doorashada igu xigta one man one vote baa soomaaliya ka dhacaya laba sano iyo barbarkii la joogana wuu ogaado qodobkii soddon iyo afar baa la isku qabsaday faqadiisii li- afar soddon iyo afar baa la isku qabsaday madaxweynihii ku xigay eh, wuxuu ahaa eh, aadan ay ninka yidhaahdo maxamed cabdixaashi asagu kumeel gaar buu ahaa maxamuud muuse xirsi wuxuu ku ballan qaaday oo ballan qaaday waxaan afartaas sano aan dhamaynaya doorasho wan maalin fooda dastuurkii waa diyaariyey ma dhicin cabdiraxmaan maxamed wuxuu yidhi dib damba la- lixdan iyo lix qabariga loogu soo dooran mayo ma dhicin cabdiweli waxa weeye wuxuu yidhi wuxuu asagu isticmaalay haddii dowladaydu ku guulaysan weydo one man one vote ogaada dowladda cabdiweli waa fashilantay giddigood waxay wada ballan qaadayeen inay ka bixinayaan maxaa la yidhaahdaa sadaabkan qabaliga waayaa ay- sonkor maxaa la waa yidhahdaa, maadsantaha dhaashane baynu hadalka ka dhex galnay dhaashane wado marka meeshaad ka wado een, waxay ballan qaadayeen giddigood oo ka silnaayeen halow dhaashane afartoodaba ha ku maqlayaa haye
afartoodaba waxay ka sinaayeen inay ka bixinayaan habkan qabaliga puntland ka bixinayaan oo lixdan lixda haddana saddexdii hore kama bixin waxaana keenayay duruufaha hortaagan oo gudaha ka jira iyo duruufaha ka jira soomaali weyn baa keenayay cabdiwelina hadda sidii oo kale yidhi isagu wuxuuna yidhi haddii dowladaydu ay gaarsiin weydo shacabka reer puntland one man one vote ogaada cabdiweli waa fashilmaya sidaasuu isticmaalay asagoo sidaa isticmaalay baan haddana anigu waxaan aaminsanahay biliifi maxamed faakdaafan ahaan inuusan ka usan ka saari karin oo aan la gaari karin baan sideeda aaminsanahay duruufaha enba ii muuqda oo dhaqaalaha oo qaabka qabaliga aan u dhisannahaya oo dadka oo hubaysana oo dagaalka siyaasadeed oo soomaaliya puntland maalin kasta xibad iyo biriba lagaga soo qaadayo haddeer taagana soomaali weynoo ku guda jidho oo xaduuday u furan yihiina maanaan haddeer aaminsanayn inay ka dhex kadanaan aaminsanayn isagoon waxba hakranayn Ee, shacabka iyagu waa run uma abaabulin because waxa weeye privacy wax la yihahdaa jira meeshaan xisbiyadan waxaa la rabaa inta waxaa la isku agaarsimo muddo laga shaqeeyo xisbigu inuu caruuro ka furto xasiis buuhoodana xasiis ka furto maxaa la yihahdaa laasacanoodna ka furto Ee, taasaa loo baahan yahay taa intee gaari karnaa baa taalla meesha somaliland oo xilligaa ku guulaysataa weli awda iyo waxaa ka jira hawla ka jira maalinta qaylii buu ka dhacaa anigu waxaan qabaa dhaba fiican bay puntland gacanta saada puntland waa guulaysatay puntland soomaali weyn bay raadinaysay puntland waxay raadinaysay dowlad federaal oo ay xubin ka tahay waa heshay puntland waxay ku mil samaysay oo ku guulaysatay oo mu- effortigeedii iyo maskaxdeedii iyo dhaqaalaheediiba ku bixisay sidii soomaaliya isbadal uga dhec lahaa ilaa soomaaliya ay biskooto oo xanuunka ka baxdana puntland kaligeed gaar uma biskoon kardho cid ninkii u qaba inay gaar wax u maamulon kardhow anugu sidaasaan aaminsanahay waaya en su-aalkan rabaa inaan dhex dhigo abshir en madaxweynaha dowladda puntland waxaa filaya waraysiisii dalkii uu siiyey toddobaadka hadda soo dhaafay en en oo maanta ugu dambaysay inaad dhegaysatay wuxuu sheegay in en aeroboortka boosaaso lagu guulaystay wuxuu sheegay in waddada en ceel daahir imika soddon kilomitir ay marayso ay socoto in en en waddo kale oo laga dhisi doono meesha la yidhaahdo en en een- een- boosaaso iyo inta udhexaysa ee qandala wuxuu sheegay wadadii gaalkacyo iyo garow halbowlaha in iyadana dhismaheedii u socdo buuhoodle wuxuu sheegay iyo gaalkacyo inuu wada hadda laga bilaabi so- sida hadda ee, bisha laga bilaabi doono arrimahaasi maxay kusoo kordhin karayaan baa is leedahay horumarka puntland ka socda
gaawal waa mahadsan tahay horta runtii waxa weeye wixii wadanka usoo kordhaya wax qof walba oo muwaadina ama soomaaliyeed ama dadki laan ah wax u ah weeye tan siyaasadii hore oo hadda lasoo dhaafay haday walaalkii ka sangariyo walaalkay waxaan leeyahay anigu intii ma- uu madaxweynaha noqday madax- gaas intii uu doonayay war kasoo horjeeda markii hore dee ninka wasaarada soomaaliyeed buu ahaa inuu kusoo hoos noqdo kama raalli ahayn anigoo og meelo badan inaan sida ku tuhmaayo inuu kasoo ay ka- uu tala kasoo qaatay kan ah walaal dastuurkii soomaaliyeed wuxuu ahaa garow wan iyo garow two lagu qoray four point fivekii meel baa la saaray nuska soo noqon jiray waa lagu saxiixay su-aashaan ku weydiiyaa baar fadlan waqti waan ku socdaa absiro Laba- maya waa- waa waa usoo noqonaya waa- waa usoo noqonaya hadal hadaayo wax yar baa ku darsanaya waxyaalihii lagu heshiiyey oo federaalka ahaa waxaan leeyahay wuxuu ahaa wax uu ku feelgaroobay madaxweyne gaas wax walba waa diiday waa diiday waa yeelay baa xigtay xasan sheekh waxa- waxa intii uu rabay oo dhanna wuu marsaday soo beesha Laakiin caalamku shacabka baxsibay sidii Soomaaliyeed hadda la sheegayay fa- faragelin fara waxba beesha caalamka waxba kama tarayso corona beesha caalamku waa joogtay ee, waa la wada hadlayay wakti adag baa la gelayay habaana la wada qaadanay runtaa fiican Ee, een, waxaana isleeyahay runtii taas wax laga soo gudbo weeye ummadda ilaa ummadda soomaaliyeedna faragelin shisheeye iyo iyagoo shaqeey baarlamaanka soomaaliyeed baa ka saaray dhibtii wax maaragtay uu intaas ka dadaalay ma ahayn Een, taa waa laga soo gudbay maanta ma rabo in hadda mucaarad ku noqdo wax laga soo gudbay ma rabo taas waa waa- waa beej xirman waaye waxaan diyaar u ahay inaanu puntland taladeeda fiican ka qalino waxaan diyaar u ahay inaan puntland labada sano oo soo socda aanu madaxweynahana ku taageerno waxa uu qaban karo uu qabto waxaan anagu aanu madaxa ku haynana aanu ku taageerno maaha in dib loo fiiriyo wixii soo dhacay mana aha dowladda inay mar mar walba dowladda ay dadka dib guursiinaysay ay khalad lahayn laakiin haddaan usoo noqdo su-aalaha hadda ay weydiisay ee, runtii waxaan ku leeyahay dee horta ceelasha biyaha waan ku mahadinaya een, oo in ceelal biyood la xidho waan ku mahadinaya Een, ayraboorradan wax soo socday waaye taalinta ay kulahayd ay ka qaadatayna waan ku mahadinaya wadooyinka iyo dhiirigelinta iyo iyo isudashiga inay in dadka uu ku dhiirigeliyay inay ummadda isku tashadaanna waa ku mahadinaya ummaddu hadday cududooda iyo shilinkooda isu geeyaan waxbay qorsan karaan iyagoo aan wax ka sugin meelo shisheeye iyo meelo fog wax lagu mahadiyo weeye oo runtii aan madaxweynaha ku mahadinayo Een, madihii wax ma qaban waxaan is leeyahay wax waa qabtay waxaan is leeyahay wax badanna waa dhiman yihiin marka loo eego inta dowladdaana jirtay iyo inta xafiidka ay dowladda jirtay inta madaxweyne ay soo martay misna waxaa jira caqabado haysta oo aan ugu ugu garaabi karo sida caqabadaha dagaalada kaga furan ee argagixisada meelaha badan kaga furan oo ay macnaha dhaqaale uga yimaada dibadda iyo ciidan oo ka caawina ayay yihiin waa wax aada iyo aada loogu garaabo weeye waxaa kaloo aan waraysigii markaan dhageystay ee iga soo dhex baxay ee, miisaaniyadda laguma daro dagaalada miisaan dagaaladu waa dhib badan yihiin marka dagaal la qaado ee, runtii waa waa kharaj badan baa ku baxa waxaa laga yaabaa miisaaniyadda sanadka inuu ama rubceed uu qaato dagaalkaasi iyadoona wax lagu daray emergency maaragtay expert ma ee, ma jiro ee waxaa la soran karaa kharaj badan way ku leexan karaan waa la soran karaa shaqaalahoo fara badan waa iyo iyo dhaqaalaha garaha ay kasoo baxaan oo yarna waa waxaan isleeyahay waa u eeleynaya waxaan isleeyahay dhibaataa kasoo gaari karta xagga mushahar bixinta la-aanteeda sidoo kale ee, dhibaato oo gaas ugu yimaajida oo weligiba jirtay ummadda maanta madaxda soomaaliya madaxda puntland waxay soomaaliya kala mid tahay baa jida ninka madaxda ka noqonaya wuxuu ku imanayaa qabyaalo qabiil buu ku imanayaa iyo dabakafiix waxa uu lagu caayaa shaksiga cadaaladda iyo xisaabtanka leh markii maanta xilku ka dhamaado maxaad meesha ka dhaqon waayo waxba kama qabsan baa lagu cayaa kan tuugga ah oo waxadana waa la ammaanaa marka dhibaatooyin oo waddanka rayaadiyey oo musqumaasaq badan keenaya ayaa jira dhiiri gelinaya oo maaragtay ay dowladda ugu timi waxa kaloo jira waxa weeye em, em, waxyaalo badan baa jira oo aan aan aan maaragtay gar ku siin karo madaxweyne gaas Een, marka waxaan is leeyahay anigu wax badan waa qabatay ceelashii bay qabatay dadkii iskudashi bay dhiirigelisay safaro badan oo ma- waddanka dhexdeeda kala bixisay laakiin waxaan is leeyahay waxa u dhiman ee, inay dad dowladda dadku ay arkaan inay wada leeyihiin bartoorayaasha ee maaragtay laysku shaandeeyo oo aan qabiil lagu salayn ummadda soo- ummadda reer puntland nin walba oo puntland qabiil walba uu yahay meeshu magaalo walba uu kubi karo in waxaan isleeyahay eh, nama- istimadii lasoo dhaweeyo oo xildhibaano ay kala bahsanaayeen midnimad ay ku dhex jiro Eh, nabadeyn la sameeyo dadka dhexdiisa hoos loo eego oo nabadeyn la sameeyo Eh, insha allahu marka abaartaa laga baxo insha allah abaartii waa dhowdaha waa laga baxaya dadka abaarahana loo istaago sidoo kale ummadda tan ummadda reer miyigana la tuso inay maareeyaan ee biyo ay xaq fadlan ha ka su-aal baan waxaan siinayaa waan dhex dhigayaa een, sokor baan ku bilaabaya een, sokor hadaaye waxaad soo hadal qaaday in maxaan ku rahdaa dowladda aysan wad- laamiga ka deginin een, waynu ka warnaayoo safaradii ugu badnaa waxaa la tilmaamay xukuumaddan inay samaysay een, gobolada masalan bariga dhinacaas marka la fiiriyo ilaa iyo qandalo iyo degmooyinka gobolkaas oo dhan waa tii la tegey karkaar sidoo kale waa la tegay oo wasiirada iyo madaxweynaha iyo kulli way tageen gobolka mudug mingaracad ilaa iyo galdogob dowladda way gaartay buuhoodna waa tii la tegey intaas oo dhan waa tii xukuumadda een, ay wareegeysay oo meel walba waxaa laga sameeyey mashaariic baa laga fulinayay marka laamiga aad leedahay weli lagama degin xagee ula jeedaa
laamiga lagama tegin oo lama jeedo inaan safar lagu tegin ama macno badan ay samaynayso wafdi u tegay gobolada ee, gudaha oo maalin laga soo joogo oo miidiya laysku soo sawiro macno badan ma samaynayso walow ay tahay tallaabo wanaagsan waxaan oola jeedaa in maamulku gaaro maamul wanaagu gaaro sow degmooyinka iyo dhan golo deegaan looma soo dhisin oo kulli lama soo eh, lagama soo shaqayn
golo degaan maamul wanaag keliya kuma dhamaado walaal waxaan ka hadlayaa weli puntland maamulkeedu in uu dil cashuuro in gob- e- e- la- lagama qaado magaalooyinka waaweynaa boosaaso u weyn cashuur lagama qaado maanta oo dhan doodeena arrin kastoo aan ka hadlayna waxaa laga hadlayaa e, dhaqaale xumo iyo macaawime wixii baynu ku dhaashay magaalada boosaaso oo cashuurta laga qaado mucaawamada lacagta laga heli kara mucaawamada kasta way ka badan tahay maamul wanaag iyo dowlad dowlad wanaag waxa weeye waxaad haysatay inaad marka hore horta aad isaga ka faa'iidaysan kartid garowa cashuur lagama qaado oo eh, eh, cashuurda eh, eh, cashuurihii berreyda boosaaso lagama qaado ma- magaalooyinka laamiga ka dhisan iska badaa haddana mar walba waxaanu kala caqabad kasoo soo dhacda macaawimo iyo- iyo iyo- iyo dhaqaale xumo marka waxaan oola jeedaa laamiga lagama dego waxa weeye wa- dowlad wanaagu inuu meel walba gaaro sagaal iyo toban sano dowlad dhisnayd oo aan weli gaarsiisna oo aan weli aasaaska u dhisnayn aasaaskii dowlad wanaagu ayaynu nahay haddaynu maanta dhan ku celcelino puntland guul bay gaadhay puntlandkan ay samaysatay inta la sameeyey waa alxamdulilah laakiin inta dhiman baa weli badan ugu baahan in laga hadlo kahadladuna ma ahan inay tahay eh, eh, tageri dowladdaani waa sicid dowladda waana lagu celcelinayaa oo, eh, taageerayaasha dowladda waa inay intaa fahmaan in daliishu ay tahay sicid oo ay tahay guwaamo oo waxa iga dhiman inaan arki karo oo aan dooran karo ka hadli karo iga dhimanta maanta dhan haddii lagu celceliyo marka wixii la- la qabtay waa waajibkaaga waxa dhimasha horta loo qaban waayo su-aasha meesha taagan waayo aad baa umahadsan tahay dhaashanaysa su-aashaas
bismillahi raxmaan raxiim waa run een, horta een, wax badan oo in la qabto loo baahnaa baan la qaban run een, oo sidaa hadda walaala sokor sheegayo puntland cashuuraha waa laga wada qaadaa laakiin sidii la rabay oo looma qaado waxaana keenaya dadka ruuxiisa aan u abaabuleen cashuur bixinta iyo dowladoo inta badan ku mashquulsha arrimaha siyaasada maaragtay banaanka ah waana dowladaha oo dhan waaye wa guddigood saasay ahayd waa run weeye ee wax badan baa dhiman laakiin waxaa haddana markaa ka tusanaya horta ciddii wax qabata waa wax ka habsaamaan meel senber la dhalinayo haddaa aragtid waa meel wax ka jiraan meeshaan waxba ka jirin lamama dhaliilo dowladda ruuxeedana dhaliishu waxaa loo arkaa inay u tahay ifin inay u tahay haddii la yidhahda dowladda way cashuuraha u qaadi weyne dowladdu waxa weeye inay intaa ereygaas qaadato ay fuliso wixii dowladdu maxay arrinta sool uga hadli weyd haddii la yidhaahdo dowladdu waa inay arrintii aysan u arag si kalete waa run waxaasoo dhan laakiin walaala waxbaa tusaya walaala dadkeennu waa dad burburay weeye waa dad dadkii cashuurka iyo haysharka dowladnimadu waxna ay dalka ka baqan yihiin waxna dhammaadeen weeye waa dad ruuxoodu u baahan in badan in laga dhaadhiciyo hadda meelaha cashuurta laga qaado oo magaalooyinka ah inta badan khasab baa lagu qaadaa Een, waana arrin tan iyo talyaanigii markuu goboladan koonfureed gumaysatada soo socotay een, halka waqooyiga dadkooda ay u abaabulaan jireen iyagu inta soo jarmaadaan oo soo qaadaan beerta geela lagu leeyahay inay canshuurta hargeysa keenaan waxa weeye canshuurta hadda puntland ay qaado waa xoog iyo xaxagasho dadku uma bisla dadku waxa weeye midda kale qodob jira anugu marka hadda kula hadlayo nin dawladda ushaqeeya maahay waxaa jira miisaaniyada dawladda dhaqaalaha dawladda soo gala iyo shaqaalaha dawladda ushaqeeya oo traiska ku yimid iyo ciidamada isuma miisaana waxaa la rabaa in la yidhaahdo markii wax la jaangoynayo dawladdu intee shaqaalaha bay u baahan tahay ciidamada loo baahan yahay intee dhayahay waxaa dadkeena dalkeena waxaa dadka ka shaqaalaysan iyo dhaqaalaha ka soo baxaa weligood isoo midalin waxaa oba ah oo tiro badan shaqaalaha tiro badan waxaan garanayaa xilligii cabdullaahi yuusuf bar shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaha dawladda u shaqeeyo dhan uu ahaa toddoba boqol iyo saddex iyo labaatan qof ahaa maantana hal wasaaradbaa waxaa ushaqaysa toddoba boqol haddaad oo xarunta gudaheeda keliya joogta miisaana wax badan oo waxaa dhiman dawlad wanaagiya oo isasixida oo ka guurid qabiila qabiila oo guurid dawladnimadana ka dhiman taa hubaal weeye laakiin haddana waxaan odhanayaa waxbaa la qabtay arrintii haddaatu abshir weydiinayay shabaab waddooyinka hadda jariiban iyo galdago waddaa ka asaasan saddex saac kalluunkii laga soo qaado garaac laga soo qaado lix saacaa gaalkeena ku keenaa afar saac baa ku keenaa weli isma qabsan laakiin wax badan baa dawladdu qabatay ifis dadkaana qabsado dawladdu waxay dawladooda kaga duwanay isku tashi wax la yidhahda abuudha haatan dhaqaalaha socda iyo gurmadka socda iyo baabuurta soconaysa oo culimmada wadato oo degmooyinku ay wataan oo dadweynuhu wato oo dawladdu wada isku tashigaa ma ma ma ma qiyaasi kadhaan rag iyo dumarba waa la roonayaa sidii dadka ay diinaha loo badbaadin lahaa anigu waxaan qabaa waynu fiican nahay meel fiican baa maraynaa waxna wayna ka dhiman yihiin keliya hadda aan dawladda ku jahayno waxaa dhiman inaan u tilmaano dawladduna waa inay tilmaantaa qaadato arrintan doorashada lagu soo celinayo wadankiiba qayb baa maqan oo hadda puntland goboladii ku doorooday qayb baa maqan ma qayb baa doorasho waxaa laga samaynayaa one man one vote seetaa laga yeelaya wax badan baa dhiman kaama dhexgelina kaama dhexgelina dawladii faroole iyo dawladii cabdoole midna ma u dhaqaaqay hadda waxaad ku eleelsa qayb baa maqan qaybta maqan hataa qorshaheedii ma jiro oo hadda kamaba hadlano dhaliiraha kuma darayno waxaan ku daraynaa waa u inta joogta waxaan ku daraynaa inta maqan hataa abaabulkeed iyo diyaargarowgeed iyo kutashigeed iyo himiladeed iyo ku fikirkeed ma muuqdo mana ku dhaliirano waa ogsoona waa ka laqleeyataa saa u dhacday waaya hataa laylaqdana waaya waktiga ayaa hadda ina soo haya waxaan rabaa dhinacii talada iyo gabagabadii inaan u gudubno isagoo qof walba daqiiqad kusoo koobayo abshir baan ku horumaraya abshir maxaad kula talinaysaa dowladda puntland labada sano oo soo socota inay qabato qodob qodob adoo u tilmaamaya intaa ka gaarsid iyo weliba shacabkaba maxaad kula talinaysaa waamasantahay jamaadow waa waa waa su-aal fiican weeye shacabka waxaan leeyahay dowladnimada idinka idinka bilaabataa idinkaa dhiiri gelin kara idinkaa wadankeena waxu qabsan kara idinkaa dantiina qof walba waxaa u baahan yahay ku kale u baahan yahay caafimaadka aad wadaagtaan wadooyinka wadaagtaan nolosha wadaagtaan jiritaanka wadaagtaan amniga wadaagtaan idinkaa ladinka rabaa inaad muujisaan dawladdu wax yar bay ku leedahay idinkaa ladinka rabaa inaad cashuur bixisaan idinkaa ladinka rabaa inaad xisaabtan xisaabtan dhaba samaysaan idinkaa ladinka rabaa xubnaha idin matala oo aqal golaha shacabka inaad la xisaabtantaan dowladnimada waa hay-ado is-ilaaliyo weeye dowladda puntlandna waxaan leeyahay maanta uu brofesorku madaxweyneygaas u yahay saddex sanaad soo soo waday wax badanna waad qabatay wax badanna way khasaareen wax badanna ilaahay dartiisay isaga u hagaageen waxaan leeyahay waxa aad qabatay waxa weeye ceelasha biyaha dhamaystirkii aeroboorada iyo wixii horey usoo socday tashiga aad ku dhiirigelisay dadka ummadaas puntland inay isku tashadaan oo iyagu ay xoolahooda isku dhihiyaan oo iyagu ay waxqabsadaan waxyaalaha dhalilaha jira waxa weeye wanmafoodka weli lama hayin goboladii maqnaa weli wax laga tashaday lama yaqaan dawladdii iyo isku dhafkii qabiil oo lama hayo oo weli macnaha dadku weli puntland iskama dhexeexan iyo weli lahaanshaha puntland ummadda uma bisla idinkuna ma aydin tusin marka hay-addii wacyigelinta iyo nabadeynta iyo isku soo dhaweynta ummadana weli ma aanu aragno marka waxaan leenahay labadaas sano soo socda wakti cusub baa la galay eej cusub baa la galay anagoo anigu kamid ahay mucaaradkii waxaan aaminsanahay maanta in aan aanan waxba dhalin aan usoo jeedin dowladda federaalkii wax meel baanu isla marnay waa kale aan ka duwanayn wax dhammaadu ahaa bal waxaanu eegeynaa sida wax loo dhaqaali talaana siina midnimo aan siinana waxa weeye u dhaqaaji usoo jeeso ummadda puntland dowladda federaalkana si dhow ula shaqay dadka reer puntlandna si dhow ula shaqay dhegeyso wixii tala aanan qaado dadka reer puntland maanta waxay u bisan yihiin inay dhibaato abaarta isku in loo wajaho sida ay tahay waxaana wax ilaahay keenay weeye laakiin ummadda reer puntland in daaqana ay maaraystaan biyo xireenada loo sameeyo ceelashan aad ku mahad sidaad hadda hore waad ugu qoday aad waad ku mahadsan tahay waxaan leeyahay shacabka inaad soo dhaweysato danta wixii ka hal dankaala hadlana inaad maaragta runta u sheegto waayo aad baa umahadsanta safar adiguna daqiiqad kusoo koob taladaada
olal anu waxaan ku oran lahaa talo ku bixin lahaa marka qodobka kooranta in cashuurta magaalooyinka degan oo amnidarra ka jirin in la qaado ereyga isku tashigu haddii uusan talaqu la socon oo ayan ujeeda la socon oo shaqa la socon wuxuu noqonayaa hadal la iska yiri ereyga isku tashigu waxuu ka bilowdaa in cashuuraadka la qaado oo lagu tashado dhaqaalaheeda ayda ka badan oo kana dhow mucaawimo dibadda iyo iyo iyo iyo baryo duruufeheena canshuurta marka la qaado waxay noo suroodi karta inaynu dowlad wanaag badan ku samayno hay-adaheyna maal ka shalno taas waa qodobka koowaad ku celinayo waa canshuurta waa canshuurta waa canshuurta gudaha labo waxaa odhan lahaa in loo diyaargaroobo dowladda u diyaargaroobo labada sanoo soo socda doorashada sagaal iyo tobankaa inayan u dhicin lixdan iyo lixdii lagu talagalay dadka reer puntland ma u dulqaadan doonaan mana doonayaan mana filayaan mana sugayaan lixdan iyo lixdii soo jirtay in doorasha ku dhacdo one man one vote hadduusan dhici karin waa inuu dhacaa qaas kale sida congress oo kale shan boqol oo qof isu timaado od la bixiyo ma aha in noocii keliya lagu taagnaado in tallaabo hore loo qaado goobkuna uu noqdo lixdan iyo lixdii maya qaab kale oo kasta oo la samayn karo oo ka ballaaran oo ka mugweyn in doorashada lagu galo nidaamka asxaabtana lasii fulo halkaas yaa ugu labada qodob ayaa saban lahay waa muhiimada aad ba aadna umahadsantahay dhashar adiguna bismillahi raxmaan raxiim odayaashu waa mahadsan yihiin anigu waxaan ku darayaa cabdiweliyo waxaad u timid iyadoo khilaaf ka jiro mid siyaasadeed iyo mid dhaqanba shirarkii aad ku ballantay oo kiisii caaradka ahayd gaalkacyo lagu qabtay intii kale in la dhammaystiro oo khilaafka dhaqanka oo jiro oo muuqda oo gobolladoo dhana la xaliyo oo halkaa dib heshisiin la sameeyo si loogu guuro nadaabka hadda walaan la sokor sheegayo qodobka kaad kaasaan ka dhigaya dadku waxaa la yidhi markii ceelal iyo heshiisaa xoolo biyo cabaan intaa in la xaliyo waa qodob weeye oo shirkii simada oo taqdiin lagu qabtay ahaa inta la tuxaan bixiyo shirkaas waa inuu qabsado waa qodob weeye shirkii qurba joogta oo asagana garowe ayana waa in inta dibad iyo gudaha iyo wixii joogsugayaan iyadana la qabto oo halkaas nuxur fiican baa ka soo baxay shirkii gaalkacyo haddii lagu shameeyo adib loo aayi lahaa labadaa aragtiyadoo kale iyo shirkii qabood markii la gaalkacyo laysku daro wixii kasoo baxay in haddii ilaahay kuu roon yahay markaas loo gudo beeshii loo guuri lahaa qodob taasaan ka dhigaya qodob sankor baan ku raacsanahayo cabdiweli waxaa laga dhowrayaa in ay dhacdo haddee rajaanis fiican buu haystaa laba sanaa u dhiman walow anogahay duruufo ciiddaa ka badan jiro wuxuun in la sameeyo qaabkii xisbiyada ah iyo doorasho ka duwan tii lixdan iyo lixdan sokor baa la qabaa midaan dhaqaala ururinta waa sax weeye laguma baahangeeli karo baryo ummadeed iyo kaalmo aan laguma baahangeeli karo puntland dhaqaalo fiican bay leedahay walow maanta aan ogahay oo idinku dalkii way ragga qaarkood waa ka maqan yihiin xoolihii dadku ay ku saari jireen ay maanta boqolkiiba sagaashan iyo sagaal pointy five ay gacanta ka baxeen pointy five-ka dhibanna haddii aan ilahay roob soo siin maalmahan iyana ay xaalkooda si kala noqonayo waxaan leeyahay puntland waa meel dhaqaale ha la sameeyo dhaqaalaha olin ha la sameeyo waa run xafiisyada dowladda markaad tigtid dhaliil baa ka muuqanaysa maamuul baa ka muuqanaysa ha la soxo wasaaradaha cabdiweli wuxuu hadda sameeyey waxa la yidhaha isla xisaabta wax la yidhaahdo oo dowladdu isqanayso laakiin dadka banaanka ka jooga nin markuu suuqa marayo jeegadiis arka ma jiro dadka suuqa maraya dhaliilo badan bay arkaan oo xagga xafiisyada iyo maamulka cabdiwelina laga malooyin maanta nin aan ku fillayn ilaalinta xafiisyada ka hooseeya iyo sida wasiiradiisa u shaqeeyaan iyo sida barnaamijkiisa gobolka u shaqeeyaan ninkii fiilin waa ilaa maanta maaha waxaan leenahay taas dib uu ugu noqo fiiri maamulka salka waa in loo dhigaa wanaag loogu dhigaa intaasaan oranaya ilaahna waxaan ka baryayaa ilaahay inuu abaarta naga saaro dowladda noo dhibatana ilaahay inuu ka dhigo mid cadaalaya oo ummadda soomaaliyeed u u horseeda sharaf iyo guul baan intaasaan kaga baxaya ninkuna waa mahadsan dhammaantiinba abshir cali qood iyo sokor jaamageere iyo maxamed faaxir dhaashir waa mahadsantihiin barnaamijkii maan hadalna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulantideena dambe barnaamijka mid lamida intaan isugu iman doonno waa jamaal faarax adan oo barnaamijka idin socodsiin idinku dhaafayo siyaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inagamu dambayneena ka habsanay dunidu inagamu dambayneena calankeenan daadegay miyaydan daleen